إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ka fuliyey gobolada hiiraan shabeellaha hoose iyo jubbooyinka weerar khasaare lagu gaarsiiyey dowladda kenya ayaa mar kale ka dhacay deegaano ka tirsan dhulka soomaaliyeed ee n f d munaasabad ay nabadoon ku caleema saaranaysay beesha abakar oo ka tirsan mursade ayaa ka dhacday wilaayada islaamiga ah ee galgaduud si soo bax looga soo horjeedo dhalinyaradii madaxweynaha dowladda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo etoobiya kaga gatay ayaa mar kale ka dhacday magaalada muqdisho shilal kala duwan oo ay dadku dhinteen ayaa ka kala dhacay hindiya iyo kuuriyada koonfureed mid ka mid ah hogaanka dhaqanka ayaa ka waramay tallaabadii kenya ay ku diiday in diyaaradaha soomaaliya ka bax dalkeeda tagaan xilli iyaduna goortay rabto diyaaradaheeda iyo saraakiisheedu imaanayaan degmooyin ka tirsan soomaaliya dad ayaa ku dhintay diyaarad militari oo ku burburtay dalka minyimaar intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka iminkana u diyaargarooba iyagoo dhammaystiran
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo dhan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ka fuliyey goboladii hiiraan shabeellaha hoose iyo jubbooyinka abuubakar ibraahim geedi ayaa faahfaahinaya dagaalyahano aada u qalabaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaalo toosa ka fuliyey deegaano ka tirsan gobolada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose ee dhaca koonfurta soomaaliya wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in ciidamada mujaahidiinta ay habeenkii xalay weerar ku mireen saldhigga ay ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen degmada bulamareer ee gobolkaasi dhawaaqa rasaasta iyo diryaanka hubka noocyadiisa kala duwan ee laysku adeegsanayay dagaalka ayaa in muddo ah laga maqlayay hareeraha magaalada waxaana la rumaysan yahay inay jiraan khasaare culus oo la gaarsiiyey askarta dowladda federaalka sidoo kale isla gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal culus ku qaaday saldhigga ay ciidamada shisheeye ka samaysteen degmada qoryooley ila wareejo lagu kalsoon yahay ayaa xaqiijiyey in weerarka khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada uganda inkastoo aan la helin cadadda rasmiga ah ee khasaaraha dhanka kale xogag milatari oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhigga ay ciidamada jubbaland ka samaysteen jasiiradda kudhaa ee gobolka jubbada hoose dagaalka oo ahaa mid aada u xoogan islamarkaana laysku adeegsaday noocyada kala duwan ee hubka ayaa lagu soo waramayaa in khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka jubbaland gobolada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose ayaa ka mida goobaha ay sida aadka uga dhacaan dagaalada ka dhankaa shisheeyaha iyo askarta daacadda u ah munaasabad ay nabadoon ku caleema saaranaysay beesha abakar oo ka tirsan mursade ayaa ka dhacday wilaayada islaamiga ah ee galgaduud maxamed cali ayaa warbixintaasi soo jeedinaya munaasabadan oo ahayd mid seer saraha loo soo agaasimay islamarkaana ay nabadoon cusub ku dooranaysay beesha abakar oo ka tirsan mursade ayaa waxay ka dhacday magaalada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ee galgaduud munaasabadda ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka hor inta aysan nabadoonka dooran waxaa loo qabtay odayaasha beesha dowro socotay muddo shan iyo toban cisho ah taasoo ay ku qaateen duruus kala duwan ugu horeyn waxaa madashii ay ka dhacaysay munaasabadda laga akhriyey bayaan ka soo baxay beesha kadib duuro sharci ah oo socotay muddo afar iyo toban maalmood ah u socotay waxgaradka beesha abakar oo ka mid ah beelweynta mursade wadatashi barbar socday dowradaasi kadib waxaa ka soo baxay qodobada soo socda kow beeshu wadahadal iyo wadatashi kadib waxay naqiib cusub u doorteen axmed dilixow jimcaale oo bedelay naqiibkii hore ee ibraahim jeete xaayow kadib cud si oo soo gudbisay isagu iyo sababa isaga u gaar ah labo beeshu wadahadal iyo wadatashi kadib waxay ka heshiisay wax allaali wixii khilaaf ahayo iyada ka dhexeeye saddex beeshu wadahadal iyo wadatashi iyo isfaham kadib waxay isku raacday inay isla bixiyaan diyada caaqilada ah afar beeshu waxay isku raacday inay sii joogteeyaan oo ay sii daa'imaan ku dhaqanka shareecada islaamka intaasi kadib waxaa munaasabadda ka hadlay ugaaska beesha murasade ugaas cabdulaahi daahir axmed isagoona halkaasi ka jeediyey kelimad mahadcelin ah marka insha allahu tacaala ilaahay baa mahaddaa iskale uma waxaan u mahad celinayaa si guud xarakatu shabaab almujaahidiin iyo maca wilaayaatihim wilaayaadka dhammaantood oo runtii maalin walba dowro meel ka socoto dad yaryar iyo dad waaweyn odayaal gabdhaha arday culamaauddiin cid kasta loo qabanayo runtii diinta sidaa dardarta u socota oo wilaayaadka dhex socota waan ugu mahad celinayaa ilaahay maarata ha u siyaadiyo waxaan kaloon u mahad celinayaa wilaayada galgaduud oo runtii ayaduna beryahan dambe dowraadkaa sidaas loo waday in muddo ah ilaahay alla subxaana wa tacaala ha u siyaadiyaan leeyahay waxaan kaloon u mahad celinayaa runtii beeshaan oo dowradeedii soo bilaabatay muddo dheer aakhirkiina ay afar dowre ay soo martay tii ugu dambaysana aan maanta joogno oo lagu soo khatimay axmed dilixow jimcaale oo ah nabadoonka cusub ee ay dooratay beesha abakar ayaa ballan qaaday inuu beesha ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka wax kaloo jiraan rabaa ilaahay idankiisa annaga haddaan warka badan ehel umahi waxaanse jeclahay waxay tabartaydu tahay inaan qabto waxay tabartaydu gaari weysana waa waxag ilaahay iga naqday naqanaysaa biidnillahi kariim waxa aan rabaa adiga tolka isoo doortay oo meeshaan i keenay annaga kitaabka ilaahay aan ku dhaqmayna haa layidhi kitaabka waa qaadnay kor aan u sidnaa dhexdiisa aan kala furno wixii dhexdiisa ku jira aan fiirino waxaa xaqa maxaase xaq darraa tilka xuduudullaha wixii aan qaadanno wamayacsilaha wixii aan aan ka leexanno waxaasoo idil diyo hadday timaado wax alla wixii qof la arka waxay lahayd gacanta ha laga saaro yaan lagu eedoobin naqiibkaana gala sidaa naqiibkaasaan yeelay agoon waxeedu cunaa gabayaashay ku badanta taas aan ka leexanno waxaasoo dhan yaan u dhowaanay kitaabka ilaahay waxay dhexdiisa ku jiraan ku qaadanayna waxay dhexdiisa ka bannaanka ana waan ka leexanaynaa intaas maygu aqbashee maasha allah ugu dambeyn waaliga wilaayadii islaamiga ee galgaduud sheekh cabdulaahi abu khaalid oo munaasabada soo xiray ayaa la dardaarmay beesha dooratay nabadoonka akhiiran waxaan kusoo gebagabeynayaa isku ognahay tamaasug iyo tacaawun iyo wadajir ayaan isku ognahay in insha allahu tacaala oo maanta hadda aan nahay qabaa'ilka marka maaragtay gobolka iyo haddii wilaayadii ay tahay iyo maamuladii iyo guud ahaan gobolka dadka degan waxaan leenahay insha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaala midnimadaas ayaa nooga maaragtay naga rabaa in cadowga iska dhicino annagoo wada jiro annagoo mid ah cadowga inaan iska dhicinno oo maaragtay kheyrka iyo wanaagga maanta aan haysno inaan fiirino maanta waxaa waaye meelo naga fogeyn oo maaragtay wax yar noo jirto ayaa fawdo ka taagan dhibaato ka taagan dadka dilkooda iyo maaragtay gabdhaha muslimiinta ah sharaftooda oo laga ilaalinaynin oo la isdilaayo wax laga qabanayna jirin maanta annaga hadda wax kasta dhaco haddii qof wax sameeyo waxa waaye maanta waa loo taagan yahay oo nabad qof walba gurigiis isagoo furan ayuu iska seexanaya waa soconaya isagoo bilaadareen ah ba ilahay inaan ugu shukrayna loo baahan yahay qabaa'ilka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa hadiyo goor doorta nabadoonno iyo ugaasyo ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka weeraro khasaare lagu gaarsiiyey dowladda kenya ayaa mar kale ka dhacay deegaano ka tirsan dhulka soomaaliyeed ee n f d sida mar kale warkan uu ku faahfaahinayo abuubakar ibraahim faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya weeraro saf ballaaran ah oo mar kale ka dhacay dhulka soomaaliyeed ay gumaysato dowladda kenya wararka ka imaanaya dhulka soomaaliyeed ee gumaysato dowladda kenya gaar ahaan gobolada wajeer iyo mandheera ayaa ku waramaya in saacadihii lasoo dhaafay halkaasi ka dhaceen weeraro ba-an oo khasaare lagu gaarsiiyey dowladda kenya weerarka miin ah oo afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ka dhacay inta u dhexaysa tuulada kinto iyo degmada taagaabo ee gobolka mandheera ayaa waxaa lala beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada booliska kenya weerarka oo ahaa mid aad u xoogan islamarkaana socday in muddo ah ayaa waxaa lagu dilay laba askari oo ka tirsan dowladda kenya halka sidoo kale lagu dhaawacay saddex kale waxaana intaasi dheer oo kenyaatiga laga qaatay agabyo kala duwan oo isugu jira tuuta iyo kabaha ciidanka sidoo kale xog aan helnay ayaa xaqiijinaya in weerarka lagu gubay gaari kooyal ah oo ay lahaayeen kenyaatiga dhanka kale weeraro habeen dheelmad ah ayaa habeen hore ka kala dhacay tuulada konton iyo ceel raamo ee ka kala tirsan gobolada mandheera iyo wajeer dagaalada oo ahaa kuwo aada u culus islamarkaana la isku adeegsaday noocyada kala duwan ee hubka ayaa khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada kenyaatiga ah ee ku sugan difaacyada howlgallada jihaadiga ah ayaa si aad ah ugu sii xoogaysanaya dhulka soomaaliyeed ee ay gumaysato dowladda kenya waxayna mujaahidiintu sii ballaariyeen dagaalada ka dhanka ah kenyaatiga muddada dheer gumaysanaya dhulka soomaaliyeed ee n f d isu soo bax looga soo horjeedo dhalinyaradii madaxweynaha dowladda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo etoobiya kaga gatay ayaa mar kale ka dhacday magaalada muqdisho cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali ayaa ka waramaya shalay magaalada muqdisho waxaa ka dhacay dibadbixii ugu ballaarnaa oo ay dhigayaan waalidiinta iyo ehelada kale ee dhallinyaro dowladda federaalk oo ay etoobiya ka gadatay wakhti sii horreeyey ka gadaal markii lagu soo tababaray dalka etoobiya dhallinyaradaasi oo laga dagaalgeliyey gobolka tigreega halkaas oo isku fara saareen maamulkii tigreega iyo dowladda etoobiya ee uu hogaamiye ra-iisul wasaare abiy axmed waalidiintu waxay sheegayaan in carruurtooda badankood halkaasi lagu dilay kuwo kalena aanay war iyo wacaal ka hayn inay dhinteen iyo inay nool yihiin iskoyska lambar afar ee magaalada muqdisho oo ahaa mid aad u mashquul badan gaadiid badanna maro ayaa xirmay dadka dhoobnaa awgii waxaanu ahaa mid ushii cirka loo tuuro aanay meel bannaan ku dhacayn hoyooyinka ayaa halkaa ku barooranayay iyadoo ilintoodu ay iska qubanayso mana jirin cid niyadda u dejinaysa oo u sheegaysa in dhallinyaradii wixii nool la baadigoobayo wixii dhintayna inay ka samraan u sheegaysaa
waxaan sano iyo baran taagannahay hal sano iyo bar nin madax isku sheegaya ama dowlad isku sheegayana weli nooma ay imaan weli nooma ay imaan hooyooyin baa dhintay aabbayaal baa dhintay walaalaa dhintay toban kun oo cunug ah la tariya ku baabaaday toban kun oo cunug waryaa la dooranaya waryaa doorasho loo gelaya waryaa doorasho loo gelaya dhallinyaradii waddanka dhallinyaradii waddanka la tariya ay ku dhammaadeen itoobiya muxuu ahaay dagaal laga geli waryaa la dooranaya waryaa doorasho loo gelaya waryaa doorasho loo gelaya ilaahu rabbi raxmaan wadaan noo maqan ilaahu wadaan noo maqan nimanka dowladda soomaaliyey toban kunoo wiil baa la'anaysa intii badnay waa dhinteen in yaroo saxariir ku nool baa hadhay waxaan idinka codsanayaa dhammaantiin ninkii wax garanahaya aawa ugaasyadii aawa suldaamadii aaway saraakiishii war aawa wixii ummaddii soomaaliyeed oo damiirka lahayd aawa kuwii dadnimada lahaa markii orana waa nala bayaanay qalab baa la geynayaa la yidhi waxa la geeya malab cilatana ayaa lagu sugayn maxaani nolol iyo geeri mid ma hayno ilmaheeni waxaa u rabnaa cadaalad haday cadaalad jirto raiisul wasaaraha ka rabnaa cadaalad hooyooyinku waxay aad u inkaareen madaxweynaha dowladda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo oo ah qurbajoog carruurtiisu ay ku nool yihiin dalka maraykanka taa cagsigeedana ka ganacsanaya wiilasha soomaaliya ku nool kuwaas oo uu kula saaxiibay ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed yaa noo istaaga yaa noo gurmaha yaa ummadii nabi maxameda aliyaa ummadii nabi maxameda yaa noo gurmahaya yaa muslina oo awlaadda iyaga noo keenaay dhibaataydu noo keenaay toban kun oo igaaraa maqan war waa awlaaddii ay wada xaabsadeen dhallaaji soo koraysay xaabsadeen islaan ma ahan ummadda nabi maxamed ma shaagto waxaan kuli farmaajo lacagow ku qaatay lacagtaan ow halka wiila aniga ilmo ka qabay wiil iyo gabar baasa ayaa nimana iga gatay alooyo ilmahaas way iga dheereey oo saas ii gala halkaas cunugaan agoonnimo ku soo koriyey agoonnimaa ku soo koriyey ninka iga dheereey cunugaygaan ilmaha ka qabay aakhiri adduun cafimaa ilmahayga ilaawaygaan ilmaha soomaaliya saas oo kale inaagaa wada yihiin isku wadan midaana calooshaana wada duleesho waa dhibaataysanahay waa dhibaataysan waa dhibaataysanahay wixii islaan oo naga naca wixii danqana oo- oo- oo- oo ku yaalo soomaalinimo iyo muslimnimo ay ku taallo wixii danqana oo islaamnimo ku taallo oo ay muslimnimo ku taallo oo hooyo ka danqana oo oohinteeda ka danqana oo xanuunkeeda ka danqana oo dhibaatadeeda ka danqana noola gurmado saddex sane maqayihiin warka ma heyno elajaraha laga gatay etoobiya laga gatay abiy axmed ala siiyey ilmaheena hanaloo keeno waxaan farmaajo ka baryaynaa ilmaheen inuu noo keeno ilmihiisu u jecel yahay ilmaheen u jecel ilmahena noo keeno ilaahay ka cabsado haddii kale wax aan xabar lagu arkinaa ka dhacay dhiigeenna u daadinaynaa dhiigeenna u huraynaa nafteenna u dibbixinaynaa ilmahena noo keeno ma cabsanayno dowladda federaalka ayay ka dalbadeen in jawaab qancisa ay siiso madaxweynaha wakhtigu ka dhammaaday ee dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo ma awoodo inuu waalidiinta soo hor istaago amaba uu la kulmo maxaa yeelay ma hayo wax ay ku qanci karaan halkii asigu uu la kulmi lahaa wuxuu adeegsanayaa wasiirkiisa warfaafinta dowladda federaalka ah cismaan abuukar dubbe oo asiguna ah qurbajoog qoyskiisu ay degan yihiin dalka ingiriiska dubbe ayaa saxaafadda soo hor istaagay waxaanuu sheegay waxaanu ku hadlay war waran caloosha ka galay ku noqday hooyooyinka carruurtooda ay maqan yihiin waxa uu sheegay inaanay jirin wax ciidamo ah oo soomaaliyeed oo dalka etoobiya la geeyey taa micnaheeduna waxa weeye inuu inkirsan yahay wiilasha soomaaliyeed ee dalka etoobiya dowladda federaalk ah oo ay ka dagaalgelisay arrinta lagu soo codcelinayo eritrea horeba waa u sheegnay sida ay waddamada kale ee turkiga iyo meel walba ciidamo inoogu maqan yihiin bay eritrean ciidamo tababari ku maqan yihiin horena waa u sheegnay qaybun bay ka yihiin waddamada inoo tababara laakiin ma jirto ciidan soomaaliyeed oo ka dagaalamay etoobiya ciidan soomaaliyeed oo qabsaday tigreen ma jiro ciidan soomaaliyeed oo aksuum dul fadhiyaana ma jiro waxaa laga yaabaa shacabka soomaaliyeed een, inay arrintaasi eh, la yaab ku noqoto wax loogu yeero qaramada midoobay ayaa dhowaan waxa ay sheegeen in dhallinyarada soomaaliyeed ee dalka eritrea lagu tababaray laga dagaalgeliyey dalka etoobiya dhallinyarada laga dagaalgeliyey dalka etoobiya ayaa la sheegay in la khayaanay oo markii hore loo sheegay in waddanka qatar ay waxbarasho u aadayaan laakiin cagsigeeda eritrea tababar ciidan loo geeyey kadibna waxaa laga dagaalgeliyey dalka etoobiya gaar ahaana gobolka tigreega shilal kala duwan oo ay dadku dhinteen ayaa ka kala dhacay hindiya iyo kuuriyada koonfureed wariye maxamed amiin ayaa faahfaahinaya madaxda dalka hindiya ayaa shaaca ka qaaday in shalay oo ahayd khamiis uu soo dumay mid ka mid ah dhismayaasha ku yaala gudaha waddankaas dhismahan soo dumay ayaa ku yaalay magaalada bombay ee dalka hindiya waxaana ku dhintay koob iyo toban ruux oo sideed ka mida ay ahaayeen caruur halka toddoba kalena ay ku dhaawacmeen lix ka mid ah dadkii ku dhaawacmay ayay xaaladoodu tahay mid meel dhexaad ah halka ruuxa toddobaad oo ah haweenay soddon sano jir ah ay xaaladeedu tahay mid liidata marka laga soo tago dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay dhacdadan waxaa kaloo jira dad badan oo la la-yahay kuwaas oo lagu guda jurbaaday goobkooda sidoo kale dhacdo tan la mid ah ayaa laga soo sheegayaa kooriyada koofureed iyadoona khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay mas-uuliyiinta kooriyada koofureed ayaa sheegay in ugu yaraan sagaal ruux ay ku dhinteen dhismo kusoo dumay gaari marayay mid ka mid ah wadooyinka waddankaas dhismahan oo ka koobnaa shan dabaq islamarkaana la duminayay si loo dayactiro ayaa si lama filaan ah ugu soo dumay gaari halkaa marayay waxaana ka dhashay khasaare baaxad leh muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka ayaa muujinaya gaariga oo burburka dhismuhu qariyey iyo boor badan oo ka dhashay goobta uu shilku ka dhacay gaarigan ayaa waxaa saarnaa toddoba iyo toban ruux xilliga uu shilka gelayay waxaana halkaasi ku dhintay sagaal ruux halka sideed kalena ay ku dhaawacmeen dhacdadii ugu dhimashada badneed waxa ay kooriyada koonfureed ka dhacday sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii xilligaas oo ay soo duntay xarun ganacsi oo dhowr dabaq ka kooban halkaas oo ay ku dhinteen shan boqol oo ruux mid ka mid ah hoggaanka dhaqanka ayaa ka warramay tallaabadii kenya ku diiday in diyaaradaha soomaaliya ka baxan dalkeeda tagaan xilli iyadana goortay rabto diyaaradaheeda iyo saraakiisheedu imaanayaan degmooyin ka tirsan soomaaliya cabdulaahi soomaali ayaa mar kale inoo haya iyadoo dowladda kenya horey u mamnuucday in duulimaadyada soomaaliya ka tegaya dalkeeda ay tagaan islamarkaana duulimaadyo ay kasoo tagaan dalka kenya oo ay soomaaliya yimaadaan balse saraakiisheedu goortay doonaan ay diyaarada ku imaanayaan gudaha soomaaliya ayaa arrintaasi waxaa ka hadlay ugaas xuseen ugaas cabdulaahi oo ka mid a odayaasha dhaqanka wuxuu sheegay in dowladda federaalka ee soomaaliya ka jirta oo u jawaabi lahayde kenya ay tahay mid maqaar saara islamarkaana danaha kenya iyo shisheeyaha kale ka shaqaynaysa kenya ayuu sheegay in shisheeyaha soomaaliya kusoo duulay ay qayb ka tahay
ee dowladda kenya marka inay soomaaliya ee, soo gasho ama ay dad wax ka mamnuucdo ama ay wax iska samaysato wax la yaab ma laha. hadda eh, waxaa la dhahay eh, saan wararka ku maqlaynay maalmahan de- de- dowlad dowlamaadyada waa la xayiray dowlamaad kenyan wax kasoo bixi kara malahan macdaalinka kenya tiri duqoynay soo qaaday way ku timid dowlamaadyadii ma aabe ma de- ma ogtahay dhulka hoose ma haysa- ma kasoo bixi koray soo martay wixii la mamnu- wixii la mamnuucay aabe kismaayay timid wixii aabe waa ma ogtahay waa iska huuhaa iyo marka dowladdan waxaan dhihi karaa waa dowlad erega soomaaliyana ma matasho xaqiiqatan waa wax ma ogtahay gaalada ay samaysatay ee dowladahan kenya iyo etoobiya iyo inay ku danaystaan loogu tirigalay waa maqaarsaar waa ma og tahay dhagta qawada maqashay waxna oo qaban ummadda soomaaliyeedna kolba un wax badanna waa loo sheegay hadday ka sii waayaan hadday ka saara iyada oo tala laakiin nin jubbaland meel la yidhaahdo axmed madoobe jooga iska imaanayo diyaaradihii ay imaanayaan dowlamaadyada waxa yidhi farmaajo yuu maamulaa marka waxa su-aal u baahan yuu maamulaa ma jubbaland oo maam oo soomaaliya ma soomaaliya ma jubbaland laga gooy waa maya marka jubbaland ma kenya lagu dariyo kilinkii ama eh, gobolladii oo n f d ma lagu dari waa su-aal u baahan jawaab marka waxaan dhihi karaa waxaan hadda ay sheegayaan iyo waa lama mamnuucadii iyo marka isku soo duubtid dowladda soomaaliya waa dowlad ereg eh waa dad mid dalka matasha ma ahan marka dantii loo egmaday haddii qaban waysane haddee talada waa laga xayoonaya culayska dadka kuma haysa asigoo hadalkiisa sii wata wuxuu hoosta ka xariiqay in dowladda federaalk ay qaabilsan tahay maaweelinta shacabka soomaaliyeed islamarkaasina ay danaha shisheeyaha si dadban iyo si toosaba uga shaqaynayso xaqiiqatan waa sax inta eh, maaragtay dowladaha reer ga- reer yurub maraykanka midowda afrika waxaana leeyahay qurunkan hadda do- eh, qurummada mudoobe waxaana leeyahay kulligood qorshaha la gaaray waxay tahay soomaaliya inay weligeed maslaxa ee wanaag ay ka dhalanin waxa dowladda hadda markay iskhilaafto oo dhib yimaado waxaa la xaliya ummadda soomaaliyeed ma ah waxa markii isqabsi yimaado maslaxada ummadda soomaaliyeed maxaa xal u ah lama dhehe nimankan nin walba ninka uu keensaday oo meesha oo u joogo reer yurub ninka u joogo wakiil ku ah maraykankan u jooga bariga afrika ama afrikadan guud ahaan waxa u jooga eh, eeshiyaankan nin walba maslaxadiisa unbuu fiirsanaya iyagaas unbaa la heshiisiyaa marka iyagaa maslaxada isugu yimaado ummadda soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa marka nimanyahow soomaalidu waxay tidhaahdaa eh, dibiga aan looda u dhalanin geeskuu ku kiciya midka kaleentana lugta iyo waxaan ku kiciyaa marka waxaan dhihi lahaa nimankan oo hadda soomaalinimada sheeganayo ee maaragtay annaga ee, hadda s- ummaddeeni masiirkeeda baabi'inayo khandaraasyo iyo lacago iyo balaayo ku wato waxa ay wadaan waa qashin iyo gaalnimo iyo ridanimo iyo balaayo wadaan saraakiil kenyaatiha ayaa waxa ay ka soo degaan magaalooyinka kismaayo dhoobley afmadow iyo weliba deegaano kale oo ka tirsan gobolka jubbada hoose halkaasoo ciidamada kenya ay duulaan ay ku joogaan sidoo kale diyaaradaha dagaalka ee kenya ayaa gudaha soomaaliya goortay doonaan soo gala iyagoo dhowaan duqayn ka geystay deegaano ka tirsan gobolka gedo iyagoo magaalada ceelcadde ku dilay haweeney iyo wiil yaroo ay dhashay afar kalena ku dhaawacay halka warkan aad kala socotaan waa raadiyaha alfurqaan ugu dambeyntii dad ayaa ku dhintay diyaarad militari oo ku burburtay dalka minyimaar wararka ka imaanaya wadanka minyimaar ee dhaca qaaradda aasiya ayaa ku waramaya in halkaasi uu ka dhacay shil diyaaradeed oo ay dad ku dhinteen inta la xaqiijiyey laba iyo toban ruux ayaa ku dhimatay diyaarad militari oo shalay ku burburtay gudaha wadanka minyimaar wararka ayaa sheegaya in diyaaradda militari ay ku dhacday meel u dhow mandalay oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka minyimaar diyaaradda ayaa markii ay shilka gelaysay waxaa saarnaa lix iyo toban ruux iyadoo aan afarta kale wax faahfaahin ah laga bixin xaaladooda iyo halka ay ku dambeeyeen warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa